waayahay laki aad baad u mahadsan tahay waxaan jeclaha markan aan usoo daadegno australia waad joogtaa barnaamijkii aad u timid waa ka qayb qaadatay maxaa kuu qorshaysan wallaahi waa joogaa been maaha oo adigana waa kuu imi mahadsan tahay waxaa ii qorshaysan waxyaabo badan borgaraamo badan hadduu alla idmo maadaama reer australia shacab badan ayaa halkan ku nool oo heesahaga labada dhinacba jecel kuwan iidow oo kale dad badan baa halkan degan oo heesahaas aada u xiiseeya heesahaga kalena waa la dhegeystaa halkan waxaa fadhiya bormoterkaaga warfaa marka maxaa maxaa ugu horeeya aad rabtaa inaad qabato isbuucan horta imaanshahayga horta melbourne entertainment team horta imaanshahayga ayaga la-aantood horta wax qaban lahaa ma laha waa kan bromoterkeyga warfaa suudi aad baan aan uga mahad celinayaa sida uu isku hilqaamay dee wax walba uu oke uu uga dhigay isagoo wiil da'yar ah dabcan dee fanaaniintu way iska yimaadaanoo waa baxaanoo waxa weeye laakiin qofka libintiisa ma siiyaan inta badan laakiin aniga waxaan leeyahay the best the best oo qof bini aadan ah oo haddii dhiiragelin la yiraahdana qofka brometrika waxaa fiican intuu kuu qabta inaad sheegto aniga ma garanayo waxaan dhaho ma garanayo ninkan caataa ag joogaa u jeedid caadi maaha waayahay mr bromoter ninkii la yidhaahdo warfaa maxaa u qorshaysan marka laki isbuucan s b s team kulligiin saamaanta noogu sharafteen meeshaan tankii waan ku leeyahay waxaa ugu horeeya horta ee laki sameynaysa waxaa waaye waa ladies night habeenka dumarka habeenka dumarka eh dumar keliya dumarka keliya ragga maxaa ku dhac ragga waa noo qorshaysan yihiin insha allah goormee marka dumarka aad u qabanaysaan naagayaasha ugu horeeya horta waxaa u qabanaynaa hadduu ilaa yidhaahdo sabtida neto waxaan ugu dhigaynaa samatan road Huma Highway, and that's where it's gonna be, and it's gonna be a big reception, and it's only for ladies.
gabdhaha gabdhaha keli oo habeenkaas galbasaarada ay tuuran karaan ayaga keli waaye keligooda marka loogu talagalay ha waayahay raggana marka ma jiraa ma qorshaynaysaan raggana waa qorsheynaynaa insha allah which is the last party oo ka dhici doono magaalada melbourne ciduu ilaa yidhaahdo laakiin ma idin sheegeyno laakiin weegandiga ku xiga waaye uu soo baxaya kaminsuun waaye waa Insha Allah.
diyaarinaynaa hadduu ilaa yidhaahdo waayahay habeenkaas dumarka maxaa ugu tala gashay marka adiga dumarka abo abo horta waxay yidhahdeen hadda waa qaaraa ila soo dadaarma aan kuu sheege haye baaf waxbaa nooga sheeginay dheheen
haye habeenkaas marka waxaa leedahay waa meesha waa la isku arkaya habeenkaas wixii dhici doon wax waa dhacayaan horta dabcan waa fahmi kartaayo nimanyaasha waxa meesha loo dhahay nimanyaal ma imaan karaan horta meesha ku jiro sax naagayaasha inay baashaalaan dhididkii ilaa iyo sanada ku jiro inay iska soo bixiyaan ilmaha ka nastaan ilmaha nimayaasha haynay maxaa maalin Habeenka.
walba intiin oo nimayaal aana haysanna allaha arursha laakiin waxawaa meeshaas wax calafna waa iska jiraa sax Een, oo waxaanan haysan waa waxaanan haysan waa meesheeda marka waxa waaye naagayaasha habeenkaas waa baashaalayaan lakina waxa waaye waxay dhahday hadduu dhidid idinka imaan beesidiina celis waay waaya laki aad baad u mahadsan tahay Een, waxaan rajaynaynaa marka barnaamijyadaada inta kuu dhimanna in ay si wanaagsan kugu dhamaadaan maxaa marka een, ugu dambeeya een, dhegeystayaasha caawa ku dhegeysanaya dhegahooda uga tegeysaa maxaa uga tagnahay adiga aan ku heestaad radiyey?
jeceshaha aad kusoo xiraysa oon barnaamijkan kusoo gunaanadayna adiga noo door okay oo labada dhinacba jeclaan karaan raggi dumarba oo labada dhinac maxaa eegi karaa aniga? heesta single mother aan uga tegaa haye maxaa ka mid Weli- areeda hees aan weli soo bixin weeye haye maadaama dee ibraahim baafo aada iigu dheer oo aan maanta u imi uu iigu casuumay en, ti- radioga en, s b s en, heestaasi intay dee dabcan aysan dad aysan maqal waa in radioga en, baafo in lagu furaa exclusive heesta waxaa la yidhaahdaa single mother adduun bay xambaarsan tahay heesta waxaa samaysay jas waa weriyo aamine muuse wehliye laxanka waxaa sameeyey cabdidiini Waa la isku arka heesta waxaa tumay mustafa karaama haye ee lakina waa qaade maxaa ka sugaya marka meeshaas waay, afar kabiir isugu tagtay Ah, alkabiir maxaa ka mid alkabiir areeyada heesta marka ama xanaaqda marka aan kuu qaado may waa ii qadbalaan dhegeysta xoogaa laakiin eh, iska daayo dumarkiini le waaye xoogaa inay xoogaa is- isgeejiyaan waa wax loo baahan yahay haye singal maadar baanahay hooyo samirtay baanahay mid sariiga taanahay mas-uuliyadda i saaran wuu odaygii ka saawilay iga siibtay beri hore si dhabaan u fuliya caruurtayda sabiga silic waan ka dhowraa sani baan u koriyaa waata aad baad u maaqsan tahay laki heestaas ayaan ugu dambeysay barnaamijkeena waa ku mahad celinaya adiga warfaa haashim iyo weliba Gusha.
cabdifitaax gusha waa maasantiin booqashadiina s b s radio adigana waa mahadsan tahay boqolkiiba boqol